sidii aad wararkeena ku maqlayseenba mas-uuliyiinta gargaarka ee maamul goboleedyada ayaa ugu baaqay dowladda dhexe ee federaalk ee soomaaliya in la fasaxo deeqaha loogu talagalay wax ka qabashada abaaraha kadib kulamo saddex maalmood ah oo wasiirada wasaaradaha bini-aadanimo ay ku yeesheen magaalada baydhabo ayay ka codsadeen dowladda federaalka in lasoo fasaxo lacag dhan sagaal dhibic lix milyan oo dollar oo dowladda imaaraadka carabta ay ugu deeqday wax ka qabashada abaaraha dowladda soomaaliya ayaan markiiba ka jawaabin baaqa kasoo yeeray wasiirada gargaarka bini-aadanimo ee maamul goboleedyada haaruun macruuf ayaa arrimahan ka wareystay naasir cabdi caruush oo ah wasiirka gargaarka bini-aadanimo ee maamul goboleedyada aan iraahdee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ujeedada horta shirkan wuxuu ahaa inaan iska wareysano xaaladda bini-aadanimada dalka iska wareysano shanta maamul goboleed inaan iska wareysano warbixinada soo baxaya maadaama ay aada khatar u yihiin inaan arrintaas aan iska wareysano siday tahay riboorada u dambeeya fsnu iyo digniino badan oo hore usoo baxbaxaya waxaan marka taasa ujeedada intaasay ahayd iyo inaan sidaas u kaalmayn karno dowlad goboleed ahaan aan ka tashan hadii ilaa iraa marka waxaad ka wada hadasheen xaaladda bani-aadminimo ee waddanka waa sida xilligan xaaladda bani-aadminimo ee waddanka ma ka sii dartay ma kasoo roonaanaysaa ma halkeedii bay taagantay
walaani xaaladda marka markaa fiirisad mar walba ka dambaysa waa kasii adkaane tirada dadka baahida qaba oo hay-adaha ku takhasusa arrimahaas ay noo soo gudbeen waa kasii badane magaalooyinka qaarkoodna waxaaba la geliyay xaalad oo ah haddaana waxba laga qaban bilaha soo socda inay ka dilaacayso macluul waa gartay marka waxaad soo saarteen war murtiyeed maxaa ugu muhiimsan qodobada ku jira war murtiyeedka
wallahi war murtiyeedkana waxaa ugu muhiimsan oo rabnaa inaan aada u haylaad gareyno kow in maxay ahayd dowladda soomaaliya ay mas-uuliyad dheeraada iska saarto arrimaha nafaqadarada iyo maxayd macluusha laga dayrinaayo inay dowladda soomaaliya mas-uuliyad dheeraada iska saarto midda labaad lacagaha loogu talagalay gurmadka abaaraha oo bixisa dowladda imaaraadka sagaal min lix boqol oo kun ah in si deg deg a dowladda soomaaliya ay uga soo saartay qasnada dowladda loona gaarsiiyo deegaanada dadka soomaaliya ku dhibaataysan yihiin waxaan kaloo qodobbadeena kamid ahay in dowlad goboleedyada si hoose aan isula shaqeyno meel walba gobol walba gobolka kale wuxuu ugu fiican yahay oo ka barto oo aan isgarab istaagno inaan qodob kale waa muhiim wuxuu ahaa inaan la shaqeyno hay-adda cusub oo somali disaster management agency la yidhaahdo inaan la shaqeyno adi qodobbadaasa ugu muhiimsanay marka mas-uuliyadda ay dowladdu ka gaabisay ee aada leedihiin xil dheeraad ah iska saarta waa maxay
mas-uuliyadaas waxaa kamid ah in maxaa la yidhahdaa resourceska lahaayo inaan dadka la gaarsiineynin adduunka waa noo gurmaday dadaal dheereedee muujiyaan lacago badanaa laydoohay wixii dhinacooda waa sameyn laakiin annaga soomaali ahaan mas-uuliyadda naga saarneed gaar ahaan lacagihii loogu talagalay abaaraha inay khasad dowladda ku jiraan waxay nala noqotay waxaan macquul ahayn taas wax laga qabto midda kale waxaa soo baxay xoogaha soo baxaya oo digniinaha dowladda soomaaliya aysan tixgelin dheeraada siinaynin xaaladda waxaa lagu jiraa fariintii u dambeysay oo in abaarta macluushi la galayo waktiga la qabtana waa octoobar xoogaha dadka soo saaran waa dad madax banaan qabeerinku ah marka waxaa noo muuqato in waxyaalahaasoo dhan walaac badan uusan jirin dhinaca dowladda federaalka soomaaliya marka annaga sababtaasaa isugu imaanay inaan mas-uuliyadda annaga naga saaran state ahaan inaan wixii aan qaban karna aan qabano hay-adaha shaqada u fududeyno jawi fiican lagu shaqayn karo hay-adaha ku shaqayn karaan aan samayno advocacygana aan badino waxaad xusteen sagaal milyan iyo lix boqol oo kun oo ku jirta qasnada dowladda ka timid dowladda imaaraadka inaan weli la fasixin lacago kale miyaa jira oon intaa ahayn oo ay dowladdu aysan weli fasixin
wallahi annaga horta intaan ogna horta sagaalkaas mil lixda boqol oo kun waaye cunto badana xamar taallo ayadana in la dedejiyo dadka in la gaarsiiyo waxaa jira markab kun miterkano cunto a keenay oo loogu talagalay banaadir hirshabelle iyo koonfur galbeed wax aada u yaro macno lahayn a ilaa hadda naga soo gaaray oo diyaaradda lagu keenay taasna waxaa rabaa in la dedejiyo cuntooyinkaas dadka loo geeyo meelaha ugu daran gaabiska jirnaa cuntada waaye waxaa laga yaabaa dowlad kale in lacaga bixin lakin xogtaas ma hayno laakiin xogta aan hayno informationkaas publica ah oo dowladda imaaraadka si rasmi ah dowladda cusub ee xasan lacagtaas lagu wareejiyey oo qasan dowladda ku jirta arrintaasaa rabnaa in muxuu ahayd muhiimad gaar leh haddii wax kala jiraan haddii dowladda soomaaliya ayadaa noo og ha soo sii daysa taas waa loo baahan yahay waa gartay dowladdu si weyn bay uga hadashay arrintan abaaraha dowladdii hore iyo tan cusubba madaxweynuhu wuu ka hadlayay laba maalmood ka hor isagoo oo ay agtiisa taagan yihiin madaxweynayaasha maamul goboleedyada baaq caalamiga ayuu jeediyey wuu ku celiyey cabsida laga qabo macluushana wuu sheegay ra-iisul wasaaruhu shir deg deg u qabtay guddi buu sameeyey sidaad sheegtay waxaa dib loo soo nooleeyey hay-addii maaraynta masiibooyinka ma gar baad u leedihiin inaad ku eedaysaan dowladdu inaysan ka hadlin arrimaha abaaraha may horta waa mas-uuliyaddaas u weyn dowladda madaxweynehay saaran tahay dadaalada uu sheegtayna ku mahadsan yahay laakiin waxaa laga hadlaa nolosha dadka laga hadlayaa nolol dad aqar kusaa dhintaan boqolaal kun ay dhintaan marka in af kale wax laga sheego wax weynay kordhinaysa ma laha aniga ma u jeedi sabab maanta lagu macnay karo in lacag intaas la eg qasan dowladda ay ku jirto wakti saddex bilood ka badan taas waa nasiib daro waa gartay waxaa kalood baaq u jeediseen hay-adaha gargaarka oo aada leedihiin si gaara ha loo eego tixgelin ha loo siiyo in la gaaro meelaha aan la gaari karin meelaha aan la gaari karin waxaan ka hadlaynaa meelaha ay gacanta ku hayaan ururka al-shabaab sidaasaan u fahmay haddii ay sidaas tahay sidee lagu gaari karaa meelahaas wallahi meelaha aan la gaari karin waa dhowr meelood qaybo waa meelaha ay al-shabaabka joogaan qaybo waa meelo u dhexeeya deegaanka shabaabka iyo deegaanada dowladahana ay ka taliyaan marka muhiimadda waxaa waaye meelaha aan la gaari karin dhib badanaa ka jiro waxaa la iska rabaa marka in laga fakero oo aragti cusub laga yeesho see lagu gaari karaa ma ganacsadaa qayb hawsha ka noqonayso culimmada maa la adeegsanaa waxyaalahaasoo dhan waxyaalaha u baahan in aada loo lafaguro ayay u baahan taha lakiin aragti ahaan anaga mabdi'in intaasa aaminsana qof walba oo soomaali ah meel walbuu joogo in gargaar la gaarsiiyo
kaasi waxa uu ahaa wasiirka gargaarka ee maamulka koonfur galbeed naasir cabdi caruush oo u waramayey wariyaha v o eda haruun macruuf dhegeystayaal waxaa inaga xusuusinaa in aan la xiriirnay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka marka ugu horeysa ee aan jawaabtooda helnana waan idiin soo gudbin doonaa